shir madaxeedka dalalka carabta ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada aljeris ee dalka aljeeriya warmurtiyeed ka soo baxa shirkaasi ayaa lagu diiday faragelinta shisheeye ee dalalka carabta sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha v o ed ee magaalada qaahira xuseen cismaan saxnuuni bayaan ka soo baxay shir madaxeedka carabta ayaa lagu sheegay in la xoojiyo dowrka ururka jaamacadda carabta ee ka hortaga iyo xalinta xiisadaha carabta hab nabadeed iyo ka shaqaynta in la xoojiyo xiriirka ay leeyihiin dowladaha carabta hogaamiyaasha dalalka carabta waxay xaqiijiyeen inay ku dhegan yihiin hindisaha nabadeed ee carbeed iyo dhammaan qodobadiisa lagu xalinayo arrinta falastiina waxa ayna soo dhoweeyeen soo jeedista dowladda aljeriya ee ku aadan in la mideeyo kooxaha falastiina bayaanka shir madaxeedka carabta ayaa lagu adkeeyey baahida loo qabo in la xoojiyo jaamacadda carabta si ay u gudato dowrkeeda ku aadan xalinta arrimaha carabta ayadoo bayaanka farta uu ku fiiqay baahida loo qabo in la sii wado dadaalada lagu ilaalinayo magaalada barakaysan ee qudusa
القمة اهتمت بطبيعة الحال بدول الأزمات سواء سوريا سواء ليبيا سواء اليمن axmed abulkayd xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta oo shir jaraa'id ay wada qabteen madaxweynaha aljeeriya shirka kadib ayaa yidhi shir madaxeedka carabta waxa uu diiradda saaray dowladaha ay ka jiraan xisadaha haddii ay noqon lahayeen suuriya yeman iyo libiya waxayna ku baaqeen in xal nabadeed lagu dhammeeyo qalalaasaha dalalkaasi sidoo kale shirku waxa uu si weyn u taageeray qadiyadda falastiin waxa uuna ku baaqay in qaab xasiloon lagu raadiyo xuquuqda dadka falastiina dowladaha carabta waxay isku raaceen ayuu yidhi axmed abulkayd xiisadaha dalalka carabta in wadahadal lagu dhammeeyo iyo in dowladaha shisheeye ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan arrimaha dalalka carabta وأن تتوقف الأيدي الخارجية أو الأطراف الخارجية عن التدخلات في الشأن العربي hogaamiyaasha carabta ay shirka ku yeeshay dalka aljeeriya ayaa bogaadiyey siyaasadda dheelitiran ee uu wado ururka obega oo sacuudi arabiya ay hormuud ka tahay si loo xoojiyo xasiloonida suuqyada tamarta ee caalamka shir madaxeedka carabta bayaanka ka soo baxay ayaa si adag loogu sheegay baahida loo qabo in la mideeyo dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada iyo xagjirnimada nooc kastoo ay tahay iyo weliba in la ilaaliyo amniga qowmiga ee dalalka carabta haddii ay noqon lahayd biyaha iyo cuntada الأمن المائي لجميع الدول العربية كجزء من الأمن القومي العربي axmed abulkayd xoqoyaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa yidhi amniga biyaha dhammaan dalalka carabta ayaa loo arkay mid qayb ka ah amniga dalalka carabta sidaasi darteed dowladaha carabta ayaa taageeray dalabaadka dowladaha suudaan iyo masar ee ku aadan in heshiis rasmi ah laga gaaro biyoxireen kasta ama biyoxireenka dowladda ethoobiya ee biyaha webiga niila اتفاق ملزم لأي سد أو للسد الذي تقيمه إثيوبيا حاليا على نهر النيل shir madaxeedka dowladaha carabta ayaa sidoo kale ku baaqay in loo hoggaansamo mubda ah in aan dhinac la taageerin xiisadda ukrain iyo ruushka kadib markii uu soo idlaaday shirka carabta ee ka dhacay dalka aljeeriya ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya mir faysal bin farxaan in boqortooyada sacuudi arabiya ay martigelin doonto shir madaxeedka soo socda ee dowladaha carabta xuseen saxnuuni v o a qahira